codbixiyayaasha gobolka michigan waxa ay doorteen donald trump doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobankii laakiin haddana waxa ay joe biden doorteen doorashadii ka dambeysay ee labadii kun iyo labaatankii waa gobol ay labada xisbiba aaminsan yihiin in ay ku guulaysan karaan doorashada bisha noofembar ee sannadkan qayb ka mid a siyaasadda donald trump ee ku aadan ololihiisa uu ka wado gobolkaasi michigan ayaa ah inuu kasbado taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta oo uu sheegay in shaqooyinkooda ay halis ku yihiin qorshayaasha tamarta la cusboonaysiin karo ee uu wado madaxweyne biden oo ay ku jiraan dhiirigelinta baabuurta korontada ku shaqaysa
waxaan joogi doonaa michigan oo ah gobol ay burburisay siyaasadda ka dhanka ah warshadaha baabuurtu wax shaqaa kama jiri doonto michigan ma jiraan shaqooyin la xidhiidha soo saarista baabuurta oo ku hadhay michigan dhammaantood waxay aadayaan shiinaha iyo meelo kale oo lagu soo saaro baabuurta korontada ku shaqeeya
ururka ugu weyn ee matalaya shaqaalaha warshadaha baabuurta ee michigan ayaa taageeray madaxweyne biden donald trump waxay u badan tahay inuu taageero ka helo shirkadaha waaweyn ee michigan sababtoo ah iyaga ayaa ah kuwa sida dhabtaha cadaadiska u saaraya dabaqadda shaqaalaha marka isagu ma haysta taageerada shaqaalaha michigan wuxuu leeyahay boqolkiiba hal taageerayaal ah madaxweyne biden ayaa fariin u diray codbixiyayaasha ururada shaqaalaha kuwaasi oo ra'yi ururin ay m b c samaysay ay ku ogaatay in weli madaxweyne biden uu ka sarreeyo madaxweynihii hore trump dhinaca taageerada shaqaalaha warshadaha baabuurta
aragtida donald trump ee amerika waa argoosi madaxweynihii hore laga adkaaday waxa uu adduunka ka arkaa maalalago waxa uu u sujuuday maalqabeennada waxa uu hoos u eegayaa ururada shaqaalaha maraykanka keliya mucaarid naguma aha balse waa uu naquursanayaa laakiin caqabadda ugu weyn ee suurtagalka ah in ay ka hor timaad madaxweyne biden ayaa ah sida uu u kasban doono taageerada dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda taageerada israa'iil dagaalka ay ka wado khaza
waxaan u malaynayaa inuu si ula kaca uu samaynayo siyaasad ka baxsan bani aadamnimada oo laga yaqasoodo laakiin waxay yeelan doontaa cawaaqib marka la gaadho wakhtiga doorashada ee noofembar
magaalada adams township ee gobolka michigan codbixiyayaashu waxay aaminsan yihiin in madaxweyne joe biden uu si xun u maamulay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga oo uu lumiyey xakamayntii xadka sida uu sheegay kormeeraha magaaladaas
anigu si xun u odhan maayo laakiin bal eeg inta qofe soo gashay bal eeg inta qofee aan la garanayne soo galay bal eeg inta qofee xunee soo galay derbiga trump waxay ujeeddadiisu ahayd oo loo dhisay in lagu go'doomiyo waxaasoo dhan dhinaca kale donald trump ayaa sheegay in dadka reer michigan ay ka dheragsan yihiin qofka uu yahay biden sida uu hadalka u dhigay
noofembarta soo socota gobolka weyne michigan waxaa u sheegi doonaa joe biden waa lagu ceydhiyey ka bax meesha biden ayaa dhinaciisa hadal uu jeediyey una jeediyey ururada shaqaalaha ku sheegay in ururada shaqaalaha ay ka caawin doonaan in uu mar kale ku guulaysto doorashada
waxaa tihiin dadka ugu fiican adduunka waan ogahay waxaad i taageerteen laba kun iyo labaatan anigu hadda waxaan ahay madaxweynaha maraykanka sababtaasna idinka ayaa lahaa taasina waa xaqiiqo waxaynu mar kale ka dhigi doonaa donald trump mid guuldaraystay
ra'yi ururinta ay samaysay warbaahinta c b s ee dalkan maraykanka ayaa sheegaysa in codbixiyayaasha gobolka michigan toddobaadkii hore ay muujiyeen in biden uu si ciriiri ah ku hogaaminayo trump dhinaca ra'yiga la dhiibtay iyada oo ku dhowaad saddex meelood oo laba dadka reer michigan ay sheegeen in doorashada madaxweynaha ee sanadkan ay ka xiisa iyo muhiimad badan tahay doorashadii ka horreysay